alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacd ilaahay baa mahadle kelmaddeennan sida uu sheegay walaalkeennii muqadimka ahaa waxay ku saabsan tahay musiibatu faqdi alculamaa musiibada weyn ee ka dhalata culimmada muslimiinta oo la waayo sababtuna waxa weeye maadaama culimmada oo la waayaa oo dhinta ay tahay cilmigii oo la waayey oo geerida culimmadu ay tahay geeridii cilmiga oo labadaas isku xidhan yihiin waxaa laasim noqotay wax ka mid ah culimmada iyo fadligooda iyo makaanadooda iyo derajadooda iyo waxay nagaga aadan in aynu isdareensiino oo aynu fahamno waxaynu ogsoonnahay marka hore inta aynaan mawduuca usii gondodeginin dadku culimmada marka lasoo hadal qaado afar aragtiyadoo kala duwan ayay ka qabaan qaar culimmada waxa weeyaan waxay ula mid yihiin dadka kale oo wax qadara agtooda kuma leh wax derajo ah kuma leh sidaa daraaddeed dadka noocaasi waa dad lunsan dalluu wa adallu wa faraquu diinahum shiican wa saaruu axsaaba waa dadka hadiya jaraale furqada iyo tafaraaruqa ku jira ee diintoodii la kala tegey ee axsaabta iyo qowmiyadaha iyo daa'ifadaha kala duwan noqday weeye liajli culimmadii ay ku hoos ururi lahaayeen darteed maadaama xiriirkooda uu furmay oy culimmadii ihmaaliyeen oy meesha ka saareen sidaasay ku lumeen qolana qolada cagsigooda weeyaan culimmada waxay agtooda ka yihiin dad muqadas ah oo mansiladii iyo derajadii ay lahaayeen derajo ka ballaaran oo ka weyn oo ka sarraysa ayay siiyeen oo iyaga ayay hadiyo jeraale qallitaan hadalkooda ficilkooda si kasta haddii aayad iyo xadiis loogu akhriyo aayadda iyo xadiiska ma tixgelinayaan waxay tixgelinayaan hadalkooda iyo ficilkooda sidaasaana nusuustii shareecada ay ku radiyeen kuwaasina darafka kale ayay taagan yihiin oo iyaguna way lumeen qolo saddexaad culimmadu inay mansilaya darajo leeyihin way aaminsan yihiin laakiin kulama dhaqmaan culimmada mucaamaladii loo baahnaa ee salafka ay kula dhaqmi jireen culimmada qolada afraad oo u dambeeyaana waa qolo hanuunsan oo istiqaamo iyo toosnaan ku sugan oo culimmada qadarkooda garanaya darajadoodana garanaya kulana dhaqmaya mucaamaladii shareecadu ay u jidaysay inuu kula dhaqmo sidaasaana ku noqdeen dad hanuunsan oo hadyigii salafka ama hanuunkii saxaabada iyo taabiciinta maray sida aynu insha allahu tacaala arki doonaa haddaba inta aynaan maaratay aynaan gelinin qaabka culimmada loola dhaqmaya saxa ah marka hore maxaynu uga jeednaa culimmada man hum alculamaa aladiina nacnihim culimmada aynu doonayno inaynu karaamayno oo aynu hoos fadhiisanno oo derajadooda iyo mansiladooda aynu ictiraafno waa kuweye culimmada aynu qadarkooda laynaga rabo inaynu fahamnaa waxa weeye waa culimmada shareecada ilaahay xambaarsan sharciga ilaahay garanaya oo fuqahada ah oo muxadisiinta ah oo mufasiriinta ah oo culimmada sunnada iyo basiirada iyo hanuunka ku sugan ah waa kuwa fatwada laga qaato ee dadku ay cilmigooda ka hirqanayaane ka fulayaan waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxa ka baqanaya oo keliya addoomihiisa kuwa culimmada ah marka culimmadaasi cilmigii shareecadana way ka feero buuxsadeen camalkii saalixa ahaana way la yimaadeen waa culimmada cilmigoodu muuqday jihaadkoodu muuqday laylan wa nahaaran habeen iyo maalin u taagan oo u darban inay dadka jahliga ka saaraan shareecadii baraan fitanka iyo masaa'ibaadka gooriya ayaa ummadda nebi maxamed ku timaadana iyagu ka dawdi alcadiim kaljabal sidii buur oo kale aanay riyaaxda iyo dabaylaha fitanku aanay qaadaynin ee dadku ay wakhtiyada fitanka ay waxaweye ku hoos ururaan oo ay fatwada ka qaadaan oo waxyaalaha mucdalaadka ah ee waagi baryabaa soo cusboonaanaya ee dhibaatooyinka ah kuwa la weydiinaya weeye ee dadka u fatwoonaya kuwaas ayaa ah culimmada muctabariinta ah ummadda nebi maxamed ama dadka iyagu bidcada iyo dalaalka faafinaya ee cilmigii mihnad ka dhigtay ee culimmada xagga libaaska iyo dharka iyo hay-ada iyo qaabka iyo isluubka iyo hadalka culimmada isu ekaysiinaya kuwa noocaasi waa dad caamo ah oo mutacaalimiin oo culimo iska dhigaya culimmana maaha haddaba ninka caalimka ah sideebaa looga garanayaa dadka aan culimmada ahayn horta adilada muujinaysa ninka caalimkaa cilmigiisa iyo fadligiisu way fara badanta kow culimmada waxaa lagu garanayaa cilmigooda iyo inay dad raasikhiina oo cilmiga ku raasukhay oo faham saxan haysta waxa uu ibnu qayim aljawsiya u yidhahdaa ina araasikha fi lcilmi low waradat calayhi min ashubahi bicadadi amwaaji ilbaxri ninka caalimka ah ee cilmiga ku raasukhay haddii shubhooyin ay ku yimaadaan shubhadaas oo gaadhsiisan mawjadaha badda maa asaalat yaqiinahu yaqiintiisa marnaba waxba yeeli mayso waayo liannahu qad rasakha fi lcilmi cilmigiiba buu ku raasukhay falaa tastafizhu shubahaat shubahaadku markaa waxa weeyaan ma kicinayaanoo yaqiintiisa ka kaxayn maayaan bal idaa waradat calayhi raddahaa xarasu lcilm wa jayshu markay shubahaadkaasi ku yimaadaan cilmiga kuwii gaadhka ka hayay iyo juyuushtii iyo ciidamadeedii ayaa radinaya culimmada waxaa lagu gartaa jihaadkooda iyo dacwadooda ilaahay subxaana wa tacaala dadka ay u baaqayaan iyo waktigooda iyo juhdigooda oo dhan inay geliyeen fii sabiili icsaasi hada diin diinta koryeelkeeda culimmada waxaa lagu gartaa nusugooda iyo cibaadada iyo khashyada iyo alla kacabsiga sida ilaahay bay yihi innamaa yakhsha allah min cibaadihi alculamaa culimmada waxaa lagu gartaa biisticlaam cala addunyaa wa xuduudiha dheeftan adduunkae dadku isku haystaan inay naftooda ka koryeelaan oo ay cilmiga wakhtigooda caqligooda cimrigooda intaba ay geliyaan oo aanay adduunyada ku baydhinin wakhtigooda oo dhanna aanay ku bixinin culimmada waxaa lagu gartaa shahaadatu mashaayikhihi lahu bilcilm mashaaikhdii wax bartay inay u markhaati furaan cilmigiisa sida salafkuba ay ahaayeen kaanuu laa yatasadaruun dadka may soo hor fadhiisan jirinin xataa yarow iqraara mashaayikhim lahu bilcilm ilaa culimmadoodu ay siiyaan markhaati iyo shahaado qiraal ah inay ahlucilmiga inuu ka mid yahay ayna u fasaxaan bitasaduri waliftaa inuu dadka waxa weeyaan cilmiga u fadhiisto oo u u fatwoodo imaamu maalik wuxuu yidhi laa yanbaqii lirajulin qofna uma habboonaa an yaraa nafsahu ahlan lishayin inuu naftiisu uu ehel u yahay inuu naftiisa u arko inuu ehel u yahay maalan oo kale tafsiirka xadiidka fiqiga fatwada iyo wixii la halmaala xataa yas'ala man kaana aclama minhu ilaa uu horta weydiiyo cidda uga cilmiga badan wamaa aftaytu anigu cilmiga ma aanan fatwoonin xataa sa'altu rabiica oo yaxay ibnu saciid ilaa aan rabiicata ra'yi rabiicata ibni cabdiraxmaan rabiicata ra'yi sheekhiisii ilaa aan wax weydiiyey iyo yaxya ibnu saciid oo fa amaraani ay amreen bidaalika arrinkaa walow nahayaani hadday ii diidi lahayn odhan lahayn cilmigeed dadka uma sheegi kartid uma fatwoon kartid intahaytu waan ka joogsan lahaa buuri wuxuu kaloo yidhi laysa kullu man axaba an yajlisa fi lmasjidi litaxdiif walfutya jalas qof kastoo jeclaada inuu masaajka soo fadhiisto oo dadka xadiiska u sheego oo u fatwoodo ma aha inuu iska fadhiisto xataa yushaawira fiihi ahla asalaax waalfadli ilaa dadka ahlu salaaxa ee saalixiinta ah iyo dadka fadligooda muuqday ee ka fadli sare ka fadliga weyn ilaa uu la shawro wamaa jalastu xataa shahida lii sabcuuna shaykhan min ahli lcilmi anii mawdicu lidaalika anigu cilmiga uma soo fadhiisan ilaa toddobaatan ahlucilmigii ay markhaati iiga noqdeen inaan ehel u ahay inaan dadka usoo horfadhiisto marka taasna waxay muujinaysaa hadalka imaam maalik aynu ka sheegnay iyo culamada kaleba ninka caalimka waxaa lagu gartaa bishahaadati mashaayikhihi lahu bilcilmi mashaayikhdiisu inay uga markhaati kacaan inuu caalim yahay waxaa ka mida ninka caalimka cilmigiisa iyo fadligiisa wax ku tusinaya duruustiisa fataawaadkiisa mualafaadka uu leeyahay intaasba waa lagu garan karaa amaa manaasibta iyo xilaalka dadka qaar qabtaan oo ama ay dowladi u magacowdo ama cid kale u magacowdo keliya laguma garan karo inuu ninkaasi caalim yahay oo qadimaaddaa la qadimay keliya laguma garan karo laanna waxaa laga yaabaa dadka magacaabay inaanay ehelba u ahayn inay wax qiimeeyaan qof aan martabadiisa garanaynin nin caalimana martabadiisa ma garan karaa waxaa dhacda mararka qaarkood in ninka caalimka ah iyo nimaan caalim ahayn inay isku marmaan oo isdhex galaan oo la kala farqin kari waayo sida loo kala farin karaa waxaa loo kala farqin karaa koow atafriiqu bayna alculamaai waalquraa waa in la kala saaraa culimada iyo dadka quraada ah ee qiraa'aadka yaqaan qur-aanka qur-aanka akhriskiisa xarfaanta ku ah oo cod macaan ku akhrin yaqaan qof kastoo qur-aanka cod macaan ku akhrin yaqaana caalin maaha waana nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa sii sheegay sayaadkee calaa ummati zamaanu yakfiru lquraa ummaddayda waxaa ku iman doonta zaman dadka qur-aanka yaqaanaa ama qur-aanka quraada ay bataan wayaqilu lfuqahaa dadka fuqahada ah ee kitaabka iyo sunnada fahamsan ee fuqahada ku ah ay yaraan doonaan wa yuqbadu lcilmu cilmigana waa la qaadi doonaa la qaban doonaa wayakfiru lharju dilkuna wuu badan doonaa wuxuu yihi xamuud atuwayjari raximah llahu tacaala isagoo xadiiskaa sharxaya waqad dahara misdaaqu hada alxadiid fii zamaanina sabankan aynu joogno xadiiskaas runnimadiisi way muuqatay faqala alfuqahaau alcaarifuun dadka fiqiga yaqaan ee fuqahada ah ee cilmiga shareecada culimmada ku ah way yaraadeen wakafura alquraau min alkibaari wasiqaari wrijaali wnisaa dadka qaari'iinta qur-aanka akhriya yaqaan ee rag waaweyn leh ee dhallinyaro leh ee dumar leh ee waxa weeyaan cid walba leh na way bateen buuri bisababi karat almadaaris wa intishaariha meel walba dee madaariskii qur-aanka lagu xifdinaayey ayaa ku baahay oo ku faafay markaa taas waa qodob in la kala farqiyo ninka caalimka ah iyo ninka qaariga ah xataa waxaan samankii taabiciinta la soo maray fitna la baxday fitnatulquraa oo ay jibbo ay la kaceen iyo caadifad dad qur-aanka yaqaana laakiin aan cilmiga tamkiin weyn u lahayni oo ay dooneen inay khilaafadii wakhtigaa joogtay ridaan oo la dagaalamaan wixii ka dhacayna waa tii la ogaa in iyagiina la ibaadeeyey khalqun min albasharna ay galaafteen waxaa kaloo yana in la rabaa in la kala farqiyo oo la kala duwo alculamaa waalkhutabaa waalwucaad dadka culimada ah iyo dadka khudbadaha yaqaan ee khudbadaha jeediya iyo dadka waacidiinta ah ee dadka wacdiya qof kastoo khatiiba oo mufawaha oo khudba yaqaana ama muxaadarajeedi yaqaanaa macnaheedu maaha inuu caalim yahay imisa waacid ah oo haddana oo hadal wanaagsan ku hadlaayo oo fasaaxo leh oo aftahama oo dadka marka ula hadlo quluubtoodana urursanaya laakiin nasiibka uu cilmiga ku leeyahay uu kooban yahay waayo cilmigu ma aha alqudratu cala alkalaam inaad awoodu leeda inad dadka la hadli karto oad la khitaabi karto ma aha cilmigu kaas cabdulahi bn mascuud wuxuu yidhi innakum fii zamaan waxaad joogtaan wakti kaiirun fuqahaauhu fuqahadiinu ay badan tahay qaliilun khutabaa'uhu dadka khudbaynayaana ay yar yihiin wa sayaatii min bacdikum dabadiin waxaa iman doonta zamaanun xilli baa iman doona qaliilun fuqahaa'uhu dadka fuqahadii ay yar yihiin kaiirun khutabaa'uhu dadka khudbaynayaana ay badan yihiin bilaahi calaykum maanta miyaana haadaa awaanuhu wa haadaa waktu waktigiisi wey kuwa iminka laga soo qabtay suuqa ee iyagoo canka ku haya qaadka layidhi ka luqluqo ayaa wacdi isla taagaya maanta oo dadkii wacdinaya oona waxbaan u sheegaya oo dariiqii laga lumiyay oo aan garanaynin horta bal cilmiga cilmigu sullan buu leeyahay oo sallaan buu leeyahay loo soo mare eh horta cilmiga u fadhiiso irfac nafsaka can iljahl naftaada jahliga ka koryeel waxbaro soomaad garan haddaad u baahato in lagu wacdiyo nin caalima ku soo dhowey waxaad ka sheekh waxaana haysa saruurad xagga wacdigaa baana haysa waxaanu wacdigii baan u saruuradoonnay oo u baahanay ee kaalayana wacdi oo markaas waxay noqonaysaa dee acti alkhawsa baariyaha in la qadimay ninkii caalimka ahaa lakiin waxa laga yaabaa caalimkii oo fadhiya cilmi laga dalban maayo wacdina laga dalban maayo qof waliba isaga is amray soomaad garan marka kii uu nabigu calayhi isalaatu wasalaam uu sheegay laa yaqusu ilaa amiirun aw muraa'in nin amiira iyo nin istusa labadaasunbaa dadka u qisooda amiir baa lagu ogaada dadka inuu la hadlo oo wax u sheego oo danahooda kala hadlo ka kalee kala hadli karaana waxa weeye nin muraa'iya cidima dirane oo halkii caalimkaabu doonaya inuu bililiqaysto oo uu galo oo isaga dadka ay dhegaystaan nacam marka walaalayaal culimmada darajadooda iyo makaanadooda ilaahay baa sheegay subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilahay wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu arasuula wa uli lmri minkum waxa uu yidhahdaa cimaaduddiin ibnu kaiir raximah ullah waaahiru wallaahu aclam sida daahirka ah waxa weeyaan ilaahay baa si garanaaya annahaa caamatun aayaddan waa caam fii kulli uli lmri qof kasta oo imaare iyo maamul iyo awood leh oo min alumaraai dadka xilalka haya ah iyo walculamaai culamada in la addeecayo culimmada cilmiga ay dadka farayaan baa lagu addeecaya dadka madaxda ana amarka ay bixinayaan ee aan macsida ahayn ayaa lagu addeecaya wa qaala tacaala ilahi wuxuuhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu cilmiga weydiiya haddaydan garanaynin wa qaala tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun nin ahlu cilmi iyo nimaan ahlu cilmiga miyay siman yihiin qaala tacaala inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilahay waxa ka baqan in caalima u subxaanahu wa tacaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam alculamaau warahatu alambiyaa culammadu waa dadkii dhaxlay ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaba walaalayaa haddii culimmadu ay derajadaa leeyihiin iyo mansiladaa ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala waxa lagama maarmaana inaan laba qodob aa baraarujiye marka iyagoo darajadaa la dejiye oo ilaahay uu dejiyey subxaanahu wa tacaala qodobka koowaad waxaa weeye marka ay mansiladaa iyo darajadaa culimmada ilaahay uu siiyey macnaheedu ma aha taqdiisu dawaatihim daatadooda in muqadas laga dhigo oo markaa haddaynu daatadooda muqadas ka dhigno waxaynu noqonaynaa sidii culimmadii reer bani israa'iil oo kaleaynu ka dhignay ilaahay uu yihi ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah kuwoodii cubaadda ahaa ee cibaadada badnaa iyo kuwoodii culimmada ahaa labadiiba waxay ka dhigeen qaar ay rabbi rabbi bay ka dhigteen marka daatadoodii bay muqadas ka dhigeen dadka ahlulxaqa ahi waa wasab xaalkoodu iyagu cadaalad bay ku wadaan ahlucilmiga qadarkooda way garanayaan waxay kaloo garanayaan inaanay macsuumiin ahayn oo khata ay gefi karaan daacadoodu waxaa waajibiyey bictibaar annahum ariiqun litaacati illah waa waddadii loo maraya taacadii ilaahi subxana wa tacala iyo taacada rasuulka saas daraaddeed baa haddii ay dhacdo in aqwaasha ahlu cilmigu ay mararka qaarkood ay garab marto shareecada oo ay min baabi alkhata qalad uu ka dhaco inaan qaladkooda lagu raacinin ee shareecada in la raaco waayo dee daatadoodu muqadas ma aha walidaalika saa daraaddeed baa culimadii wax laga reebay dardaaranno badan abu xaniifa wuxuu yidhi idaa saxa alxadiifa fahuwa madhabi a'imaduna kalena way yidhahdeen hadduu xadiisku sax noqdo aniga waa madhabkaygi madhabkaygu waa xadiiska saxiixa mar hadduu ansaxay walow yubay soo gaadhine imaam maaligna wuxuu uhi innamaa ana bashar ukhti'u wa usiib anigu bini aadan baanahay waan gafaya waan waxa weeyaan waan sida sawaabkahayd baan waxa weeyaan la imanaya fanduruu fi ra'yi ra'yigayga eega oo culimmadii kaluu ku leeyahy fa kullu maa waafaqa alkitaaba wasunna fakhuduuh kitaabku iyo sunnada wixii waafaqa qaata wa ilaa fatruku haddii kale iskaga taga imaamu shaaficina wuxuu yidhi maa min axadin ilaa waqad tadabu calayh sunnatu lirasuuli illahi sal slam famaa maa qultu min qowlin aw asaltu min aslin fiihi can rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam khilaafu maa qultu falqowlu maa qaala rasuulu llahi sal l slam huwa qowli wuxuu yidhi ruux ma jiro ilaa sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam wax ka mid ah ayaa laga yaabaa inay dhaafto haddaan hadal kasta ku hadlo ama aan asal kasta aan idhahdo waa qaacido waa asal aan idhaahdo taasoo khilaafsan sidii nebigu laga ka sugnaatay sidii nebigu yidhi uunbaa saxa taasaana qowlkaygu aniga uu yihi ka aan anigu kii qowlihi waa kaa kii aan qalday qowlii ma aha ayuu yidhi imaam axmed wuxuu yidhi rayi ra'yu lawsaaci imaamkii weyne awsaaci imaam ahlu shaam iyo ra'yu maalik iyo ra'yiga maalik iyo ra'yu abi xaniifa kulluhu ra'yu dhammaantood waa wada ra'yi wa huwa cindii sawaa aniga agteeda waa iskaga mid wa inama alxujatu fi laaahaar daliilku waa maxay iyo xujada lagu kala baxaya waa aaaartii nebiga calayh isalaatu wasalam axaadiistiisi wey marka dadka mujtahidiinta aqwaashooda khilaafsan sunnada waajib waxa ah in laga baydho oo aan la raacinin lagumana tagfiirinaayo laguma xukumayo inay fasaqan yihiin laakiin waxaa la odhanaya way ijtihaadan ijtihaadkoodaana ajri bay ku helayaan haddii ay gefaan haddii ay asiibaanna laba ajri ayay ku helayaan taas horta waa qodob aan doonaya inaan baraarujiyo maadaama culimmada aynu garannay qadarkoodii qodobka labaad aan baraarujinaya waxa weeye culimmada marka la leeya cilmiga ka qaata cilmiga oo keliya laga qaadan maayo culimmada waxaa laga qaadanaya alhadyi adaahir wasamt wa tatbiiq alcamali waxaa laga qaadanaya koow hundaamkooda sharafkooda muruu'ada ay leeyihiin dhaqanka wanaagsan akhlaaqda fiican waxa weeyaan tatbiiqa camaliga sunnadana ay dabaqeen iyo qaabkay ugu dhaqmeen ya oo alhadyu daahir la yidhaahdo hadyigan qofka ka muuqda oogadiisa ayaa laga qaadanaya walidaalika saa daraaddeed baa markii imaamu maalik markii hooyadii u dirtay majliskii rabiicat ara'yi waxay ku tiri yaa waxay tiri yaa ibnii tacalam hadyahu wa samtahu qabla an tatacalama cilmahu wa fiqahu rabiicat ara'yi inta aanad cilmigiisa la bixinin horta waxaad barataa dhaqankiisa wanaagsan saa daraaddeed culimmada muuqaalkoodu iyo sharafkooda iyo muru'adooda akhlaaqdooda wanaagsan qaabkay u tacaamulayaan qaabkay waxaweyaan u hadlayaan qaabkay wax u gudbinayaan qaabkay haddeed xugbay wax u radinayaan dhammaan waa in lagaga daydaa mujarad keliya maaha cilmi baa ka qaata saa daraaddeed qofka jabsan ay ardayga ah ee culimmadu ay soo edbiyeen ee culimmada aadaabtoodii qaatay iyo ardayga keliya uun cilmiga uun la qaatay ee hadyigoodiina ka yimi culimmada way kala muuqdaan dadka hadiyo jeeraale aadaabta culimmada aan ka yimaada hadiyo jeeraale cilmigoodu bara kama yeesho saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay in aynu culimmada baranno hadyigooda iyo samtigooda iyo waxaweeyaan dhaqankooda wanaagsan ayaa loo baahan yahay culimada marka qaabkee baynu haddaba ula dhaqmaynaa culimada waxaynu ula dhaqmaynaa koo muwaalaatu lculamaa wa maxabatuhum horta waa inaynu jeclaanaa liajli maa macahu min alcilm cilmiga ay xambaarsan yihiin aawadeed oo inay yihiin min awciyat alcilmi cilmigii inay weel u noqdeen darteed waa inaynu jeclaanaa maxabadaas waxa weeye waa maxabo la rabo inay noqoto maxabo lilaahi ah waa la darti waa inaan u jecelahay oo muminiinta oo dhan baaba la rabaa qofka muminkaa inuu muwaalaad u sameeyo o jeclaado culimmaduna waxay leeyihiin maxabad dheeraada bay sii leeyihin markaynu leena culimmada waa inaynu jeclaano oo aynu muwaalaad u samaynaa taa macnaheedu ma aha in aynu u tacasubayno aqwaashooda oo aynu xaqi ka hormarinayno ee waxa weeyaan inaynu jecelnahay cilmiga ay hayaanu xambaarsan yihiin jacaylkaasina uu noqdo mid inoo geeya inaynu cilmigii ka xambaarno inaynu ixtiraamno oo aynu qadarno sida nebigu calayh salaatu wasalaam uu yidhi laysa mina man lam yarxam sakiiranaa wa yuwaqir kabiiranaa wa yacrif licaalimina xaqa naga mid ma aha qofka aan u naxariisan ilmaha yar oo qofka da'da weyna aan maamuusin oo ninka caalimka ana xaqa uu ku leeyahay aan garan xadiiskaas wuxuu daliil u yahay ninka caalimka inuu xaq kugu leeyahay walidaalika saa daraaddeed buu taawus ibnu kaysaan min asunati an yuwaqar arbaca sunnada waxaa ka mid ah in afar la weyneeyo afar qolo la ixtiraamo oo la maamuuso kow alcaalim ninka caalimka ah laba dushayba ninka ciroolaha ah saddex asultaan ninka madaxda ah afar alwaalid iyo waalidka ayuu yidhi walidaalika saa daraaddeed baa cabdullahi bn cabbaas ood garanaysaan maca jalaalatihi nin cadiima ahaa oo ahaa xabru haadi lumma ummaddan caalimkeedii nebiguna uu u duceeyey wuxuu qabsan jiray kaana yaahudu birikaabi zayd ibni haabit zayd ibnu haabit marka uu faraskiisa uu fuushan yahay dheega ayuu qabsan jiray ya wayaquulu wuxuu odhan jiray haakada umirnaa an nafcala biculamaa'ina wa kubaraa'ina sidaasaana la faray inaanu culimmadayada iyo dadkayada waayeelkaa aanu ku samayno imaamu muslim markii uu u yimi imaamu albukhaari labada indhood dhexdoodu ka dhunkaday dabeetana wuxuu uhi dacnii xataa uqabil rijlayf idaa aan labadaada lagoo dhunkadee yaa ustaad alustaadiin wa sayid almuxadisiin wa tabiib alxadiidi fii cilalihi ustaadiinta waxalaala waxa ustaade caalima oo dhan kii u ahaa madaxdow muxadisiinta oo dhan kii sayidka u ahaayow ee dhakhtarkii xadiiskow ee cilooyinkiisa garanayay ow saasuu maarta ku lahaa marka cabdiraxmaan ibnu mahdina wuxuu yidhi ninka ahlu cilmiga ah haddii uu la kulmo nin ka cilmi badan maalintaasi waa maalin qaniime ah inuu cilmigii weydiiyo inuu ka barto inuu la fadhiisto inuu la kulmo hadduu mid cilmiga ka hooseeya uu la kulmana waxaa laga rabaa inuu cilmigii baro oo uu u tawaaduco hadduu miday isku cilmiga isku martabad yihiin uu la kulmana waa inuu cilmigii la subciyaa la mudaakaroodaa la muraajaceeyaa ayaa laga doonaya taas maartayna waxaa kaloo ka mid ah culimmada ricaayatu maraatib alculamaa qaabkan culamada oo dhaqmi waxaa ka mid ah culimmadu way kala sarsareeyaan heerar bay leeyihiin maraatibtooda iyo darajaadkooda waa inaad karata sida cilmiguba maraatibu leeya kala sarraysaa culimmadoodana darajaad bay leeyihiin oo maalan oo kale waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan fulaan laysa bifaqiih sidii qarniganna ay u yidhaahdeen sheekh albaani waxa weeyaan waa muxadis laakiin faqiih maaha maquuladan ama weedhaasi weedh hadda dhalatay ma aha waa weedhii lagu yihi imaam axmed oo la yidhi qaar yidhaahdeen waxa weeye axmed laysa bifaqiih laakiin waa muxadis qarad iyo dambaanay ka leeyihiin waayo wuxuu ku gowracay oo ku qowlalay oo meelayaala meelay ka maraan ay waayeen xadiiskii nebiga calay isalaatu wasalaam markay xadiiskii meelay ka maraan waayeen bay dooneen bal inay duraan saa daraaddeed baa wuxuu yidhi imaamu dahabi markuu sheegayey hadalkan uu tacliiqinayay ya axsabuhum yadunnuunahu kaana muxadian wa bas buuli waxaan filayaa inay u haystaan inuu muxadis keliya yahay iyo wa bes muxadis iyo bes yani maxamudus khaliga inuu yahay ya taasay u malaynayaan buu yidhi laakiin waxa uu yidhi wawallaahi laqad balaqa fi lfiqhi imaam axmed wuxuu gaadhay xagga fiqiga rutbat alleyf martabadii leyt ibnu sacd alfihmi caalimkii reer masar wa maalik iyo martabadii maalik iyo washaafici walaakin aljaahil laa yaclamu rutbata nafsi ninka jaahilkii martabada halka uu taagan yahay heerka u naftiisa ay taagan tahay misagaa garanaya buui fa kayfa yacrifu rutbata kayrihi martabada dadka kale taagay siduu u garanaya ta uu isagu taagan yahay baanu garanayni qofkii isagii baan isqiimayn karin ma cid kalo markaa qiimayn karaa waana dad badan baa halka sabab culimmada waaweynee kibaarta abay doonaya inay qiimeeyaan oo iyagu yidhahdaan ninkaas waa sida ah oo sidaad u qiimayn karta adu maba gaari kartid buy heerku isagu gaari ma gaadhsiisnid marka qofkaa darajo sarreeya sidaad ba u qiimayn kartaa adu waad ohan kartaa martabadaasu taagay martabadaan uu ka sarreey uu ka hooseeya sidaad u odhan karta ya marka sidaasay culimmadu samayn jiraan ninba ninkuu uga aqoon badan yahay shay takhasuskeeda uu ka leeyahay wuu ku ixtiraami jiray walidaalika saa daraaddeed baa imaam shaafici wuxuu yidhi imaam axmed wuxuu ku yidhi antum aclamu bilxadiidi minii idinkaa xadiiska nooga aqoon badan faidaa saxa cindakum alxadiid xadiisku hadduu agtiinna ka ansaxo faquuluu lana noo soo sheega xataa aakuda bihi si aan u qaadano muraacaatu maraatib maraatib alculamaa culamada martabadahooda kala sarsareeya waxyaalaha ay tahay in la ilaaliyo waxaa ka mid ah muraacaatu sinni sida loo kala da' weyn yahay oo haddii cilmiga ay mar maydaanka soo wada galeen oo cilmiga ay isku dhowdhow yihiin ama isku yihiin sida u kala daweyn yihiin oo u kala tajrubo badan yihiin oo u kala khibrad badan yihiin saa daraaddeed nabigu calay isalaat wasalaam wuxuu yihi albarakatu maca akaabirikum barakadu waxay la socotaa kuwiina waaweyn marka nimba ninkuu ka daweyn yahay ee cilmigana uga horeeyey waa in lagu qiimeeyaa waxaa kaloo ka mid ah ricaayatu martabati alimaami alcaalim ninka caalimka ah alladii daara lahu ahlu zamaani dadka sabankaa noola nooli ay waxa weeyaan ay u khuduuceen cilmigiisa ama dadka ahlubeledkiisaas ay marjic ka dhigteen ama ay fatwada u daba fadhiisteen isagana waa in martabadiisa lagu tixgeliyaa ayib waxaa ka mid ah sidaan culimmadu ula dhaqmayno alxadaru min alqadxi fi lculamaa inaynu ka digtoonaano culimmada inaynu jarxinno oo culimmada aynu tacnino tacniga culimmada la tacniya waa min simaati ahlilbidac waa waxay astaan u tahay dadka ahlbidaca leanna waxay habeen iyo maalin waxay ka nasan la'yihiin sihaamta iyo waxa weeyaan leebka kaga imanaya culimmada sunnada saa daraaddeed si ay isaga baktiyaan ama isaga joojiyaan waa inay tacniyaan waa inay doonaan in sunnadaa iyo adiladaa ka imanaysa culimmada sunnada inay siday u baktiin lahaayeen oo inay falawgeed qabtaan walidaalika saa daraaddeed bay culimmadu waxay yihahdeen abu zurcat alraasi iyo ragga la midkii idaa ra'ayta arajula yantaqisu axada min asxaabi rasuuli illaah haddaad aragto qof saxaabadii nebiga xaqiraya ama hoos u dhigaya faclam ogow annahu zindiiq inuu munaafiq yahay idaa ra'ayta arajulu yaqmusu xamaad bnu salama buu yihi imaam axmedna haddaad aragto xamaad ibnu salamata bnu diinaar nin wax ka sheegaaya fattahimuu cala alislaam qofkaa waa inaad tuuntaa fa innahu kaana shadiidan cala almubtadicati waayo waxaa wax kale laguma haystee ahlulbidaca ayuu ku adadka waxa uu yihi cabdullahi bnu mubaarak xaqun cala alcaaqil an laa yastakhifa bialaat qofka caqli ilaahay geliyey xaq waxaa loogu leeyahay saddex inaanu fududaysan alculamaa culimada waalsalaatiin madaxda walikhwaan iyo walaalaha walaalaha islaamka aad walaalo ku tihiin ama dalabka iyo cilmiga aad ku tihiin walaalo man istakhafa min culamaa qolofka culimmada ihaanaysta oo xaqira dahabad aakhiratu qofka aakhiradiisi way lunta waa man istakhafa bisultaan ninka madaxda ninka madaxda ah isagana xaqirana dahaba dunyahu dunyadiisa waa baaba'da waayo xadhig iyo qabasho iyo dil iyo wax walba dee suldaankii madaxdu way kaala hor imanayaan bal waxaaba laga yaaba inay liisanka kaa qaadaan wax mushtar bal waxaa laga yaba inay ku gebagabeeyaan markadee adduunyadaadii way baabiinayaan waa man istakhafa bilikhwaan dahabat muru'atu walaalihiisa waxa weeyaan maydaanka kula jira qofka istikfaafsada ee liidana muruuadiisi iyo sharafkiisii baa baaba'ay faxdar yaa akhii min alistihzaa bilculamaa iska ilaal walaal inaad culimmada aad ku jeesjeesto oo aad dacniso oo aad xamatid taa iska ilaali walidaalika saa daraaddeed baa kelmadda mashhuurkaah ee laga wariyay ibnu casaakir ayaa waxay ahayd waclam yaa akhii walaalkayow ogow ana luxuuma alculamaa'i masmuuma culimmada hilibkoodu waa sun wa caadatullaahi fii hadki astaari muntaqisihi macluuma ilaahay dhaqanka looga bartay dadka culimmada yasa ama xaqira ama liida waxa uu alla ku sameeyo aanna waa la yaqaanaa buuri lianna alwaqiicata fiihim bimaa hum minhu baraa'un amruhu cadiim waayo waxay beri ka yihiin in la marmariyaa oo waxa weeyaan lagu sheegaa arrintaasi waa arrin weyn watanaawul liacraadihim bizuur waliftiraa'i martacun wakhi in cirdigooda been iyo waxa weeyaan qalad wax lagaga sheegaana iyaduna arrintaas waa arrin cirib xumo leh qodobka lixaad ee culimmada la rabo dhaqankooda aynu kula dhaqanno waa alxadaru min takhtiyati alculamaa asurca min takhtiyati alculamaa inay dhallinyaradu ku degdegaan iyo dadka dalabatalcilmigii inay markiiba ku xukumaan ninka caalimka ah inuu gefsan yahay culimmadu waa bashar waa bini aadam waana gefaya laakiin in la yidhaahdo caalimkaasi wuu gefay laba arrimoodoo foolxun baa ku jira kow waxaa dhaca waxaa suurowda inay tahay arrin degdeg ah oo degdeg uu jecel yahay in uu caalim ka weyn yidhaahdo wuu gafay degdegaasi wuxuu keenayaa dee inuu ninkii caalimka ahaa isagoo saxan inuu tuhmo waana inta badan waxaa keenta qof jaahila oo aan shareecadiiba sawir buuxa ka haysan inuu isagu waxan markuu garan waayo inuu yidhaahdo ninka caalimka wuu gafay laba waxaa laga yaabaa inuu ninka caalimka sababta uu nimaan caalim ahayn inuu yidhaahdo uu gafo baa iyana ka soo baxaysa talabaadii ku jirta waa taa nimaan caalim ahayn baa nin caalim odhanaya uu gafo marka dee gafka uu gafsiinayaa wuxuu ku dhisan yahay jahli ee cilmi kuma dhisna haddii laakiin caalimka caalim kale uu gafsiiyey oo uu naaqil yahay uu soo naqliyay warkiisa isagu waa arrin kale marka ta noocaasana waa inuu qofku iska ilaaliya oo aynu ka digtoonaan waxaa ka mid ah iltimaasu lcudri lilculamaa culamada haddiiba gef ka dhaco in cudurdaar loo doono oo malo wanaagsan laga qaato cumar bn khaaab baa waxaa laga wariyey inuu yihi laa tadunna bikelimatin kharajat min akhiika almuslimi suu'an qofka walaalkaa eray afkiisa ka soo baxay xumaan ha u qaadan xumaan markiiba ha ku fasirinno inay kelmad xun tahay ha u malaynin wa anta tajidu laha fi lkhayri maxmalan adigoo helaya qaab aad u tawiiliso oo aad ku xambaarto tiraahdo lacalla inuu waxaa ula jeeday ayaa suuragal ah wuxuu ibnu siriinna maxamed ibnu siriin idaa balaqaka can akhiika shay-un faltamis lahu cudran walaalka haddii warkaa soo gaadho cudurdaar u raadi fain lam tajid haddii aanad cudurdaar u helin faqul waxaad tidhaahdaa lacalla lahu cudran xasuurowda inuu cudurdaar leeyahy marka ninka caalimka ah ee iimaan iyo istiqaamo iyo toosnaan iyo cilmi iyo fadli looga markhaati kacay kalaamkiisa wixii uu ka caado dhigtay ee lagu yaqaano waa in lagu xambaara maaha in had iyo jeeraala lay hadalkiisa la sarrifo waana aad wakhtigan aynu joognona aad bay arrintaas u badan tahay ta sideedaad culammada waa in laysula noqdaa oo ra'yigooda la qaataa oo taladooda la qaataa gaar ahaan markay ka tala bixiyaan arrimaha fitanka ah markay taagan yihiin oo arrimuhu ay murgaan oo maxaa saxan maxaa aan qaldan la kala garan waayo sida ilaahayba qur-aankiisa ku sheegay waidaa jaaahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bihi walaw radduuhu ila arasuuli wa ilaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhu marka arrin nabadgelyada ama waxa weye nabadgelyo darrada ku saabsan uu soo dhaco o u yimaado adaacuu bihi markiiba way baahinayaan way faafinayaan sidaasaa la yidhi sidaasaa jirta kii sheekh hebel waxaasaa laga sheegay walow raduuhu ila rasuul bal hadday rasuulka markiiba arrinta ula soo noqon lahaayeen iyo dadka ulilamriga ah wa ilaa ulilamri minhum iyo dadkooda madaxda ah war arrinkaasaa la sheegay maxaa ka jira lacalimahu ladiina yastanbituunahu markaa way ogaan lahaayeen xaqiiqadii bay ka duldhici lahaayeenoo kuwa istimbaadaya ayay ka ogaan lahaayeen xaggooda oo xaqiiqada u sheegi lahaa baa loo jeedaa marka qof kasta oo midda kale qof kasta oo caalima oo adduunyada jira waa laga hadla bixaqin wa bikayri xaq xaq iyo xaq darraba waa lagaga hadla waxbaa laga sheegay ninka caalimka marka wax laga sheego ha u malayni sheegista wax kastoo ninka caalimka laga sheegaay inuu saxan yahay waayo nin kastoo caalima adduunyada soo maray daa'ifo weynaynaysa oo qadisaysa oo aqwaashiisa xambaaraysa oo tebinaysa oo waxaweeyaa la dhacsan ayaa la soo helaya kuwo waxaweye xaqiraya oo hadalladiisao dhan gef ku wada xukumaya oo wax kastoo xaggiisa ka soo fula maxmal sayi ah si xun ku xambaaraya ayaa la soo helaya marka saasaa imaam dahabi wuxuu imaa min imaamin kaamilin fi lkhayr nin imaam ah oo xagga khayrka kamaal ka gaadhay ma jiro ilaa wa hama unaasun min jahalati lmuslimiin ilaa waxaa jira dad muslimiin oo jaahiliina wa mubtadiciihim iyo dad ahlu bidcaah oo yadumuunahu caayaya wamaa min ra'sin fi tajahumi waalrafd jahmiyada iyo raafidada oo labadii madhabood ee ugu liitay ahlubidca ya nin madax ka noqdaa ma jiro hal bartabad sare ka gaadha raafidinimada kuwan saxaabada caaya iyo dee shiicadan raafidada layado iyo jahmiyada nifaatu sifaat sifaatka ilaahay sifaatulbaari nimankii diiday ilaa walahu unaasun yantasiruuna lahu dadka noocaas martabadda ka gaadhay xumaanta dad u nusraynaya oo u hiilinaya oo difaacaya oo habeen iyo maalin difaacooda u taagan baa la soo helayaa buuri nacam marka rida naasi kaayatu laa tutrak dadka raalle gelintoodu wax laga soo horkalaaban karo ma aha qof dacni ka marhnaan karaana ma jiro marka falaa budda min atahabut waa inaad wax walba aad aad aad iyo aad aad u hubsataa imaam shaafici wuxuu i laysa ila salaamati min annaasi sabiilu dadka sinaba lagaga badbaadi maayo fandur iladii fiihi salaaxuka falzamo wixii ku islaaxinaya ku hagaajinaya un keliya laazimo ku dhegano fa ina atahabuta daliilu taqwa arajuli wa khawfi min allah qofka in uu wax hubsado waxay daliilu tahay alla ka cabsiga qofkaas iyo ilaahay inuu ka baqanayo qodobka kale culimmadu macsuum ma aha horena waynu usoo sheegnay oo khaaa macsuumkama aha laakiin fadaa'ilka faraha badan le ay leeyihiin baa khaa'ooda qarinaaya oo culimmada ummaddani ummaddan akhyaarteedii weeye walidaalika saa daraaddeed baa wuxuu yidhi shaykhu islam ibn taymiya raximah ullah kullu ummatin qabla mabcathi nabiyina maxamed sal sl fa culamaauha sharaaruha ummad kasta oo la soo inay ummaddeenna ka horreysay ummadda nebi maxamed ka horreysay culimmadooda ayaa waxay ahaayeen kuwa ugu sharka badan leh ummadda nebi maxamedna ilaahay wuxuu ka dhigay culimmadoodu inay yihiin kuwa ugu fadliga badna ummadda inteeda kale ka fadliga badan iminka reer bal israiil ayaa ugu shar badnaa culimmadooda ummadda nebi maxamedna ayaa ugu fadli badan culimmadooda ayaa ugu fadli badan fa ina culamaahum khiyaaruhum culimmada ummadda nebi maxamed waa kuwa ugu akhyaarsan fa inahum khulafaau rasuuli fii ummatihi waa khulafadii ummadda weeyaan walmuxyuuna limaa maata min sunnatihi sunnada nebigana kuwii noolaynaya wey saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in culimmada la ogaado inkastoo aanay macsuumin ahayn haddana mar walba ummadda iyagaa ugu fadli badan fadligoodaas ayaa qarinaya khata gefka ka dhaca ayaa qarinaya iyadoo oo aan laleeyahay khaaa mar walba yaa laleeyahy ha lagu dhaqmi ee cilmigooda saxa ah ha la qaato waa in la yska ilaaliyaa culimmada zallaadkooda saynu sheegnay kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iin atawaabi bani aadamga oo dhan way gafayaan dadka gafana waxaa u khayr badan kuwa toobadda keenka badan leh dadka sidiiqiinta dadka shuhadada dadka saalixiinta macsuumiin ma aha waa dunuubtii muxaqaqa ahayd baanay macsuum ka ahayn dunuubtii xaqiiqada ahayd amaa culimmadu wixii ijtihaadaad ay la yimaadaan ijtihaadaadkooda marna w sida saxnaa bay asiibayaan marna way gafayaan hadday ijtihaadaan oo ay asiibaan laba ajri bay leeyihin hadday ijtihaadaan oo ay gafaanna hal ajar bay leeyihin ajar gafkoodaasna waa maqfuuro lahu kii loo dhaafay wey marka ninka caalimkaa zalladiisa iyo sibiraxashadiisa waa inaan lagu dayanin haddii ay timaado gefkaasi calaa khilaafi shariica si shareecada khilaafsan weeyaan saa daraaddeed baa waxa uu yidhi imaam alawsaaci man akhada binawaadir alculamaa kharaja min alislaam waxyaalaha naadirka ah ee culimmada gefafka ka dhaca qofka urursada kharaja min alislaam islaamka wuu ka dhex baxaya nacam qodobka u dambeeya waxa weeye kalaamu alaqraan fii bacdin yutwaa walaa yurwa waxaa dhacda culimmada mararka qaarkood inay isradiyaan haba israddiyaanoo haysa saxaan dhexdooda laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda inuu nin caalimi taraaro oo nin kaloo caalima uu ku gafo fii xaqihi ka kalena sidaasoo kale markuu kale wax ka sheegay inuu isna wax kale ka sheego oo aan habboonayn hadallada noocaasa ee dadka aqraanta ee qarni wada kacaamay ay iska sheegaan culimmadu waxay yidhahdeen yudwaa walaa yurwaa arrintaa waa in la duuduubaa oo meel lagu tiiriyaa walaa yurwaa lamana wariyo oo lama tebiyo haddii la tebiyo shawsharay noqonaysaa arrin dadkii dalabatilcilmiga ahaa tashwiishisa bay noqonaysaa arrin bukdi iyo cadho iyo waxaweye xiqdi keenta bay noqonaysaa sidaa daraaddeed weliba gaar ahaan markii bihawa wa casabiya ay uga dhacdo casabiyo darteed ama hawaraacnimo darteed arrinka noocaas ah laa yultafatu ilay la milicsan maayo bal yutwa walaa yurwa taasaana loo baahaya asbaabna way leedahay waxa dhacda mararka qaarkood laba caalima oo magaalo wada degan ama beled wada degan inay munaafaso iyo beritan xagga dalabada ahi ay ka timaado inay alqadabu shadiid cadho adag ama ba-an ay dhex marto in madhab masale ay nimba uu maaratay dhinac ka istaago oo madhabkoodu kala duwanaado oo warar loo kala naqliyo in adeedba xog maayo yaxan iyo mukhaasamaad iyo doodaha inay galaan baa laga yaabaa doodahaasoo raad ka taga markaa arrinta noocaasa baa jirta marka walaalayaal horta culimmada dhaqankoodu qaabka loola dhaqmayaa waa qaabkaas waxa markaa aan leenahay qarnigan aynu hadda joogno weliba gaar ahaan intii coronavirusku soo baxay culimo badan ayaynu weynay ka horna culimo badan baynu weynay qarnigan waxaa jirta culimo badan oo soo martay oo uu ka mid yahay imaamka rabbaaniga ahaa maaratay alcaalim alfaqiih azaahid cabdilcasiis bin cabdillahi bin baaz raximah ullah uu ka mid yahay alcaalim alfaqiih azaahid maxamed bin saalix alcuthaymiin uu ka mid yahay ninkii caalimka muxadidka ahaa ee zaahidka ahaa sidoo kale muqbil ibn haadi alwaadici uu ka mid yahay waxa weeyaan muxadid alcasri alcaalim alrabbaani asamadaani maxamed naasir iddiin alalbani yani culimo tiro badan baa qarnigeennan baxday oo aad u badan ay ugu dambeeyeen cali xasan cabdilxamiid alxalabi alahar iyo culimo kaloo fara badan ay baxeen culimmadaas runtii meel bay inagu banneeyeen runtii dhulka iyo samaduna way u ooyeysaa waayo wuxuu u yidhi mujaahid maa maata mu'minun ilaa bakat calayhi asamaau walard nin mumini ma dhinto ilaa samadii arladuba waa u oydaa markaasaa la sideebay arladu ugu ooyeysa markaasu tacjab miyaad la yaabanta wamaa lilardi laa tabki calaa cabdin kaana yacmuruhaa birakuuci wasujuud oo maxay ugu ooyi weyday arladu addoon ku camari jiray habeen iyo maalin iyada ku dul sujuudi jiray oo ku dul rukuuci jiray ya wamaa lisamaa'i laa tabki samadu maxay u ooyi weyday calaa cabdin kaana takbiiru wa tasbiixuhu fiiha kadawiyi nax tasbiixda uu tasbiixsanaayo iyo takbiirta uu akhriyayo iyo tahliishu akhriyaya sida shinnida waxa weeyaan hugunkeeda oo kale ay ahayd xagga samada ka ahayd oo xowla alcarsh ee laga maqli jiray marka saa daraaddeed bay culimadu waxay yidhahdeen mowt alcaalim mowt alcaalam caalimka oo dhintay waa caalamkii oo dhintay waxay yidhahdeen waa hulmatun fi lislaam waa islaamka meel bannaanaatay laa yasuduhaa shayun makhtalafa alleyl wanahaar halkaa bannaanaatayna wax awdi karaa ma jiro habeenkiiyo maalintu si kasta oo ay isu bedelaan walaalayaal waa inagii soo sheegnay aayadda qur'aanka ilaahay yidhi awalam yarow annaa na'ti alarda nanqusuhaa min atraafiha wallahu yaxkumu laa mucaqiba lixukmihi wahuwa sariicu lxisaab aayadda dadku miyaanay arkayn inaynu dhulka soo nusqaaminayno oo soo koobayno soo yaraynayno nanqusaa min atraafi dacallada adduunka inay kasoo dunidu ay ka soo nusqaamayso nusqaantaa la leeyahy dhulkiibaa soo nusqaamaya culimmadu waxay ku fasireen waa mowtulculamaa culimmadii oo dhimanaya nabiguna calayh isalaatu wasalaam xadiis saxiix ah oo uu warinaayo saxaabigii jaliilka ahaa cabdillahi bni camr bni caas waxa uu yidhi ina allaha laa yaqbud alcilma intizaacan yantasichu ilaahay cilmiga ma qaado oo ma qabto qabasho uu addoomaha ka dhex qaado walaakin yaqbid alcilma biqabdi lculamaa ilahay cilmiga wuxuu ku qabtaa culimmada ayuunbuu ilaahay qabtaa subxaana wa tacaala oo u dilaa xataa idaa lam yubqi caaliman ilaa caalimba ilaahay aanu reebinin itakhada annaasu dadki markaa waxay samaysanayaan ru'uusan juhaalan dad madax ah oo jaahiliin ah fa su'iluu waxbaa la weydiinayaa fa aftaw bikayri cilmin iyagoon cilmi la'aan bay dadkii u fatwoonayaan fa dalluu way lumeen wa adalluu dadkiina way lumiyeen aa nabigu calayh isalaatu wasalaam yidhi waxaa la weydiiyey saciid ibnu jubayr yaaba cabdillaah maa calaamatu halaaki innaas dadku inay halaagsameen maxaa calaamada lagu garan karaa maxay tahay ummadda nebi maxamed inay halaagsantay maxaa lagu garan karaa qaala idaa halaka culamaau marka culimmadooda ay madhaan oy halaagsamaan walaalayaal culimmadu aan waxa weeyaan runtii geeridoodu waxay inagu tahay dhib weyn iyo masiibo weyn bay inagu tahay caalim oo inagu hay bal adigu waxaad eegtaa nin waxa weeyaan ilaahay maal siiyey oo deeq badan oo boqolaal kun oo qof maalin walba wax siiya balada qiyaas baan kuu sheegaya ama kumaan kun qof wax siiya oo foqoro leh oo masaakiin leh oo aytaam leh oo dad araamila leh wax siinaya marka uu ka dhinto inteebay dadkaasi ay saamaynaysaa qof waliba soo odhan maayo ninkii waxisiin jira waa kii dee dhintay ninkii agoonta korin jira waa kii dhintay ninkii araamishii dumarka carruurta ku agoomowday wax siin jiray waa kii dhintay kii faqiirkaaha wuu tabaya kii miskiinkaha wuu tabaya hadda waa nin adduunya dadka siinaya bal ninka dadka cilmiga u qaybinayana maxaad u malaynaysaa oo bimajaan bilaash ugu qaybinaya habeen iyo maalin ugu qaybinaya waxa weeye taasi waxay tusinaysaa muhiimadda ninka caalimka walaalayaal uu leeyahay iyo sida maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu uga dhigay geeridiisa mid ummadda ay ku bannaanaanayso dulmadda iyo halkaa bannaan ay ku bannaanaanayso walaalayaal waxa weeyaan culimmada makaanadeeda waynu garannay waxaynu garannay dhibta ay leedahay culimmada oo la cisayn waaya oo la qadarin waaya waxaan hadalkaygii ku soo gabagabeynayaa iyo kelmaddeeda leeyahay dadka dalabatal cilmiga ah waxaa laga rabaa in ay culimmada ay si gaara ay u tixgeliyaan oo ay cilmiga ka hoos qaadaan oo ka xambaaraan oo inta ay dhex joogaan ay fahmaan qiimigooda oo maalin dhow marka ay hoydaan cilmigaa waaga waayi doonaan oo weliba dadka dalabata cilmiga ahi aanay ku degdeginin inay iyagu yidhaahdaan naftooda ay ku qiraan inay culimo yihiin inta ay culimmadoodii ay nool yihiin bal ay culimmadoodii qadimaan asal allaha tabaaraka wa tacaala ilahay waxaan weydiisan laha subxaana wa tacaala inuu nagu daro dadka culimmada ah liiskooda culimmadeennii horana qadiiman wa xadiidan ilaahay uu dembigoodii dhaafo oo ilaahay u naxariisto oo ilaahay subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu zumradooda iyo jamcooda la soo xaadiriyo aakhiro oo ay ugu horeeyaan nebiga sala allahu aleh wasalam iyo saxaabadiisii ilaahay zumradooda iyo jamcooda allahana soo xaadiriyo ilaahay subxaana wa tacaala hanoo furo cilmiga naafica iyo camalka saalixa ilaahay subxana wa tacaala hanaga dhigo kuwa garta culimmada qadarkooda oo qiimeeya rabbanaa aatinaa fi dunya xasana fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar sala allahu calaa nabiyina maxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk